bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudyaalamiinamo feelan meel walba isin dhowtaan isin walbo nin dhegaytan ha ka dhawaada barnaamijka kulunku warsan hamin walba sahadan hata isinku dhugunsadaasan idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada tambaydhaba mar kale dhuguunsadyaal hamiinamo faylan waa hamiinamo sabteewa taariikhda iyo kabeeganta labaatiin lamada bilo toddobaad ee abri waa bilo toddobaad ee julaay sannadda lamada kuntum iyo toddobada qodobada haddii ilaahay wadala uu suraalo ka nagda barnaamijka kulunka warsan oo kika dheegi doontaan akhyaare welibaa ku mid ahaa waa anisi sheekh oo ku mid ay ardaydii sannadkan ku qayb galay imtixaanaadka guud ee dalka soomaaliya islamarkaana iyo ardayda soomaaliyeedda dhiniga gabdho kaalinta koowaatan gal islamar waana sheegtay inanka qanacsnaan hadda sababta meeta iyo maamulada iskuulaadka qaar ku mid ay arrinto walaac ku muujiyeen qaabka lanqeybiya ama qaabka dowladda federaalka soomaaliya iyo ka dhawaaqday natiijada imtixaanaadka guud ee dalka soomaaliya barnaamijka yaasiin gudbi doona waraysi salkidisan oo ku nalwaadani macallimiin iyo ardayda markaasay arrintaasi ku hadala doonaan saasaatoo dhuguunsadyaal barnaamijka kulanka warsan haddii ilaahay wadala uu siraalle ka nagda oo namaadanka dheegi doontaan welibaa ku mid ahaa waa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya kulankiiyo kuweeladeen gudo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo diiday heerka maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ka saarta intii guud ahaan lakanagdi siddeeddii kursi oo hordhaanyahnageen madasha qaran ee soomaaliya sababta meetay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya siddeedan xildhibaan iyo markaa yoon diideen in doorashadii lakanaga barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan waraysuna arrintaasi laweeldhani dictor dictor go oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya hujeeda koonfur galbeed soomaaliya oo sugu sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya saasaadoo dhuguunsadayaal barnaamijka kulunka warsan oo dhammaadun haddii ilaahay wadala uu suraale ka nagada weliba ka dheegi doontana magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo hamiinamadun laha ka deji boqol tuman iyo afar oo ku mid ee dadkii maxaabiistii dowladda federaalka soomaaliya hordhaan dowladda etoobiya aan ku wareejideen haddaba qaab nooceeya lahanka dhawaayay maxaabiistaasay dhibaatooyinka fara badan lanjeysi islamarkaana muddoiyo kiirnaayeen xabsidii dalkaasi etoobiya xaalad nooceeya iyo ku sugin dhallinyaradaasi soomaaliyeed dunti badan iyo ha ka jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waraysi dheerun oo kula waalanay xildhibaan idriis abdi dhakhtar oo ku mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waana goobreegusahay goobta iyo kadegdaayeen islamarkaana meel walba la jeeyay kuwarqabi xaaladda dowladda federaalka soomaaliya iyo lafadaayta dhallinyaradaasi soomaaliyeedda dhibaatada muddada sana iyo haysati meeta barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan haddii ilaahay wadala uu siraalle ka naqda khiyaarto sharafta leh barnaamijkayaasiin gudbi doona saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka kulunka warsan oo ka waliba ka dheegi doontana qanah khasaare jeesidii oo kadhihi deegaano ku tirsan maamulka somalilan barnaamijka yaasiin gudbii doona haddii ilaahay wadala uu sooraalle ka nagada saasaatoo dhugun sidayaal barnaamijka waliba ka dheegi doontana heesad ku dhalatay heelkan qaadis laga sameeyey wasiiru dowlihii wasaaradda amuuraha gudaha ee dowladaha dowladda federaalka soomaaliya yaxye cali ibraahim barnaamijkiiyo ka dheegi doontaan xiisadaas weli yeeta barnaamijka intuunu ku guda jirna wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya oo walla ku weydiiyey furaaga lama shan lama barnaamijkiyaasiin gudbii doona wali isku eri wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka xaaladihinka dambe deegaanka xaraa leh ee gobolkaasi galgaduud maalmoogun ahlusunna waljamaaca iyo dadka deegaanka iyo iska fara saareen dhimashihii dhaawac ku dhalatay xaaladda sidee ka dambeyta maamulka galmudug tallaabo nooceeya wajaha iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ka eedan dagaalkii xeraale dadka shacabka lakaleeyi ahlusunna waljamaacase iyana qorshayaalka ama meeto waxyaabaha marka iyo hadda dadkaasay iyo kala dagaalantay barnaamijkii iyo ooka haddii laha wadala uu shanaale kanagada intuuna ku guda jirna hasiinku gudbii doona saasaata oo dhugun sidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontanaa guud ahaan waxyaabaha marka intuuna barnaamijka ku guda jirna haniif korara intuuna barnaamijka ku guda jirna hasiinku gudbii doona soo saaristii barnaamijka oo ku mukhtaar sheekh aadan dalmar anoo war caddayantisin kula dareesyahaya farsamada maxamed xuseen faliir biika iyo dhiniga farsamada ka qaabayahaya mado kaliya ka dhabaada barnaamijka kurunka wasa waa xigaaga dhogownsadayaal akhyaarti sharafta le waliba nindareere anise sheekh waraysi nolwelani gabarto kaalinta koowaad ardayada kaalinta koowaad dangale dhiniga gabdho ee imtixaanaadkii sanadkan la qaaday iyo sidoo kale maamulaha iskuulkaasi gabartaas qalanjabidiy maclimiinta ku hadala doona doorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo kaga baaqsiti ka eedana qaabka lan qeybaye ama qaabka lan shaaci imtixaanaadka sanadkan la qaaday ardayda soomaaliyeed barnaamijka yaasiin gudbi doona balse dhinaca muqdisho iyo kulankii baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya seenoy geega kulankaas xildhibaanada iyo kuwa lidan magaalada muqdisho weliba usahay ko markaa lankugu dooday sideedii xildhibaan oo aqalka waa baarlamaanka soomaaliya lakudooradi maamul goboleedyada caasimadaha dalka soomaaliya taasi oo maxkamadda sare ee dalka soomaaliya dhowaan iyo hakusaartii in lakanagada doorashooyinka hordhaangnay ee madasha qaran ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud iyo handiidan ama sideedaasay xubnood lakanagada weliba dood dheer iyo falanqeed kadib xildhibaanada baarlamaanka boqol sideetan xildhibaan iyo iskarahena intii xildhibaanadaasay lankanagna doorashadiyo haddaba xildhibaan daahir cabdi cabdulaahi doctor go oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waana laku dooradi magaalada tanbaydhaba iyo arrintaasay ku waraysani
soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha shacabka
bismillahi raxmaan raxiim ciidan umahadsan saaxiibtii waraada iyo idaacaddaba runtii runtii baarlamaanka kulankii saddexaad ee qabsoomay wayna ka hadalaayay arimo ka saabsan maladaaysen shuruuc ka saabsan xildhibaanada iyo macnaha qaabka xildhibaanada iyo wayna ka hadalaayay arrinta ka saabsan ay sideedii qof oo oo maxkamada maxkamada oo oo maxkamad sare oo araasi inay ka dhagan oo araasi iyo ka hadalaayeen runtii baadina madaraayiseena way la ajeediyey qaraaro badan bay la qoranaayeen oo maraa ka saabsan ayay madaraayiseena saa marxalada hamar doorashada dadban iyo hanuun ay la ka sheegi guddiyadii iyo shalda wadaayeen oo doorashooyinka dadban markaa la ka hadalay go-aanadii madasha qaranka la ka hadalay kabacdi magaraayisan way laha qaaday taariikhdii warqad u habatay oo maxkamad sare oo sheegtay oo arti go-aanadii wax diirin runtii waa soo lagaduba waay markii kadamba ay tana xildhibaanada wala arki taas kabacdina magaray qodolan qaadi sida taariikhda qiyaas way buwa magaray markii qaraaro noocaase kooyan mana oda dhitigiyey kabacdina odolan qaadi runtii mana xildhibaanada kuwameen wali haytay boqol siyeetii afar afarka aamusti boqol siyeeti waxaan siiyey manaa partners kastay marka way kale laka hadalay way kale laka hadalay madalaa sharciga isgaarsiinta oo akrintii ku wada maray marka wasiirka boosada isgaarsiinta iyo xajeedii sharcigaas kabacdina xildhibaanadan qaybi kasi marka een sideedan een mudane xildhibaano ee lahnagi markii hore maxkamadda iyo laali ee xildhibaanada marka boqol iyo sideetankaas ma inay la kanaga iyagu aaminaa mise inay sidee een xubnahaasi baarlamaanka kasii madaxadan oo doorasho lanayn kanagna
wali go-aamiyeyna maadaama waktigii inta dambeykii madada qaran si hufun mana ay sheegeen anigoo inta qof oo dhanka nagdan inta qof oo dhanka nagdaana waxaa guddigii oo qaranka oo madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada ka jireen madaxweynaha iyo halsheekh dowlad goboleedyadii markaas utumalaayseen ahaayeen go-aanin sasgedi in annaankiyo go-aanka deerin inay la kanagada qarantiyo malaysen lay kanagadaana marka go-aankii waa deerina la qaaday anyway oo madaraysen iyo siyeed qof oo dhan ka jira siyeed qof oo dhan yahiin xildhibaano la daariyo way way kale cusub mudana wayna ilaa hagejeediyey lanka xildhibaanka isbusku waa igu hawanimada markii la dhaariyey marka shaqada qofka saasan dastur kuway oo shirkas qofka sidausan waa igu hawanimada manaha baarlamaanka haddii oo madaraysan shaqa gudasho la-ah
okay marka xildhibaanadii maadaama markii horeba dadkaan la sheeginay qaab musuq maasuq iyo ha ku baheen maxkamadii dalka hanagtii madashini hanageen ini lakanaga madaxdii dalka sababta xildhibaanada haddii ogolaada intii kusii madahaadaan meeta marka sheeshadooda jirta madaraysan sida dastuurka sheegow ini qofka xildhibaanka xilshay kuwaayi karo haddii oo madakoodayboo haddii xildhibaanka xildhibaanka hadduu geeriyoodo haddii uu istiqaalo oo sidiisa isaga dhiibo haddii xil gudasha la-aan ay timaado meeshii loo dhiibay xildhibaanimadii uu xilku gudan waayo haddii kalfadhiyada baarlamaanka laba kalfadhi uu mana uu ka maqnaado intaas ku weyn karaa iyo iyo qodob kale oo aan xasuusnayn hadda shantaas qodob uu mana qofka xildhibaanka uu ku weyn karaa sidaas daraaddeedii maadaama dadka la dhaariyey manaha oo ay soo doorteen madaxweyne ay soo doortay xildhibaan hubin xildhibaanada loo dhaariyey sidaas daraaddeed waxaa leeyihi maxaa dhigaa ma ansici karto in hadda marka
goordi marka xildhibaane waqtigii ood qaadista la sameeyey boqol iyo sideetankaas ood xildhibaanada iyo ka meel mariyeen inay markaa xildhibaanadaasi lankandhagna markada doorashadii iyo sideedaas xubnood la laali kumid ahayna xildhibaanada meelo fadhiyay ood ka dhiibidaay mise makojarna maya sababtee wayb waa xildhibaanada markaas xoogan oo baarlamaanka oo dadka oo xildhibaanada egshay iyo garab qaraan weyne dadka oo banaanka ee mal qodobka saasaraadiye xildhibaankana sababa soota madaraayiseene wayb waa markii oo lahadooda waa in la daariyaa maxkamad sharci daariyaa marba haddii la daariyo dadka madaraayiseene boqol iyo sideetankaas qofood maka jiraan manaa oo xildhibaanada kahor kaqaaday ka qaaday maka jireen xildhibaanadii hore marka jira okay marka way fadhina walko weydii maadaama xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya matala ay singatiin dowladda dhexe soomaaliya waqtada waylisin horsheenay qaabka lanqeybiyo mashaariicda dalka soomaaliya bangiga adduunka subiyow iyo wadamada shisheeye marka qaabkaas maamul goboleedyada dadka qaar ah ku horjeedsadeen qaabka miisaanada lanqeybiy xildhibaanadii federaalka koonfur galbeed matala ten isinseen argaasan
ميزانية مكان الصوبية وإلى كجان قوية وأنا ولي لحنا فرلا كجان قوية سيدا قريبا وزيرة وزارة المالية دينا ويها القوية بارلمان كبارلمان كحكجيدي وأنا ولي أو نوايا ميزانية كساسا كبار سؤالين كويتي سؤالو أمبالا نايين مانا أولو ويدي ولي هايتي مانا رايشان ميزانية وانا كنيلة جرناين دولة قوية لنا قار صالتو مانا رايشي هذا نقوية مات حانا ما ما ويرلانسي يا أمبالا نايتي وهدي أن الكوفر قلبات madaxaysan aaraaba jeexli ee umad kale oo Soomaaliya xilbaan kale oo qaran kale ka soo hore qofka dad ahayn arama arama qasajidiin in miisaaniyada madaxaysan la xaqiiqtir la xasuubi madaxaysan waa xaqin xasuubi soo la socotana wala dheeli jiraan way baa mashaariic in ka sheegi marka runtii madaxaysan sida qaaliban diyaashay buu anti hordan gaadada asin miisaaniyada markii la afrika baad way la diilay guddiga miisaaniyada baarlamaanka laga diilay marka iyo gacanta ka haayaan iyo wali ka bedelan koraan ka bedelan iyo wasaaradda ay saragaayaan kabaad weyl ka nagay baarlamaanka dhax ka nagay haddana dood aqrin dood doodtada la geliyey markaas kabaad yaa siinayadaas qaday haddii sidii hordhaan hayti qaabkii lan qeybii marka hor wasaaraddan qorshaydii haddii wasaaradda ka adkaysta ama guddi iyona ha ka nagaan xildhibaanadii federaalka koonfur galbeed matala atin qoondadii koonfur galbeed lanqoonteena tuto eedan yar may tallaabaysan qorshaysan diidmiya ogolaansho tokyo والله هذه الجيز حلوان ضم حلوان ورد شرعيين ضم الموضوع المرأة سيكونين غرقة لكن جيد من هي سنة هيسان عطوة بقول هي سبب وافية كدي عرفتم هي سارنا هي سبب وافية كشان سبب طول عون الديب تدكو زمان لا يشان تطول مقوري تدنا وعصان قوري مكا كدوة كوة سوغانا قوانا من ولي قوري دولانا مكي هو بارلمان كان لقوة هو قابي وانشانا ونحرق كفتين
almuwera almuwera bakaarka alaabka dhismeega almuwera
ibrow yow idumiinku wargabba idoonteeda sifaday alaab dhismiha maras weydiisiday آه يا إرسل ماي بقارك قلبت بسميدة المهيرة مارنمي هم بيدوا بيدبك يالا كنتاوي جيدو أبا بانك جيين ماي مي تبالو مارنمي أو ملاجي بقرن ها بها المهيرة ها بدا كلام هبا مارنمي walaagii alaabhaay adduunkiyaa intan miskasheenay adiina wali lahaa amara qalab dhismuku doonade alaabtayki bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara ukummadu fuuluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa aboodin min shaygeeda aana isgooshu
waa hagaaga dhegowstayaal barnaamijka kulanka warsan idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada tambadhabo iyo dhegowstada ay tan qodobka hiiga barnaamijka oo ku wala boosayaan dowladda federaalka soomaaliya weliba sanadkii saddexaad iyo ku qayb qaadatay qaadowka imtixaanaadka midaysan ee sanad dugsiyeedka ee xeerka ama fasalkanka dambeeye dowladda federaalka soomaaliya weliba sanadkan sanadkii saddexaad iyo ku qayb qaadato taasi oo ka dhiganta burburkii kudib ah dowladda soomaaliya faraaitintii hananta guud ahaan walbarashada guud ahaan dalka soomaaliya sanadkan imtixaanaadka weliba dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in iyo galan dad diireen tuma i siyeed kun oo ardaynku badan eh ee tiro laba kun iyo sideed boqolku badan leh iyo sheegtay dowladda soomaaliya imtixaanaadkaasi oo ku hiran maalintii dalaad la shaaciyey magaalada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wasaaradda walbarashada imtixaanaadkaasi fasalkan ka dambeeyey natiijada qaabka haddaba weliba jarta imtixaanaadkaasi qaabka lanqeebi iyo weliba arday ardayda iyo sidoo kale macalimiinta iskuulaadka walka dhagaan gudaha magaalada tambaydhaba xarunta gobolka baayo salugeen qaabka markaasi lansaxi imtixaanaadka ama dowladda iyo shaacidi weliba ka tilmaamina arrintaasniyata arrin markaa lanxaqliyo dad gaar ee maamulaha iskuulka macruuf oo ka mid a iskuullada markaa kiyaala gudo magaalada tambaydhaba iyo weliba ninku waramaysada markaa awsan aragow iyo iskuulkaas weliba gebertin kubati anisi sheekh iyo hayti iskuulkii ama gebertin kaalinta koowaad gale ardayda dhinaca gebdhow haddaba qaabka ardayda natiijada ama lansaxi imtixaanaadkaasi ustaad cabd ustaad cabdiqaadir cali maxamed cadaawe iyo ninka warame
bismillahi raxmaan raxiim eedan mahadsantaa melerayis su-aalaad ay weydiiyeen waa su-aal lambaayi melerayis imtixaanaadka oo waa sanadkii saddexaaday waa sanadkii koowaad oo may bilaawday labada kun tomiya afartan tomishanta kaas imtixaankaas arday badan ku qayb galna lamada conservationtii tumiilati iyo tumiilati tumiilta labada ardayda badan ku qayb galay hadda hadda way badan sheegay mid tumiil sideedkun oo soomaali ku qayb galay oo hada tumiilka ugu gobol oo soomaalida soomaali ilaa dalka iyo kismaalintii indhahayd imtixaanka oo shahaadiga oo dowladda la qaadi ka koonfur galbeed ahaan ama baydhabo ahaan wallahi natiijoon eedanka faraxaanana eh may waalay natiijo ardaydan oo iskoolaad kundikalaayaan baydhabo waa arday oo eedan si arkan ahaayeen ardaydii marka mayk waayeen mayba eedan ku qaadeen waa jab ina eedan ku qaadeen waana natiijo un eedanka dhanaca korna mahayna madalays imtixaankiina ardaydii koonfur galbeed ahaan wallahi ilaahiy walakin waybaan male maleen inaysa natiijada ka faraxa qoran maqbarada marka sababta meeta oo sanadkii lamaad aada tilmaantiin natiijada ha ku bahaasi imtixaanaadkaasi dhinaga dowladda soomaaliya iyo qaadasi maadaama imtixaanaadka wasaaradda walbarashada iyo saxaasa koonfur galbeed soomaaliya marwalba markaasay sheegtay inaan ka qanacsanayn sababta meeta oo ilaa haddana natiijooyinka landafiraah horta meel waxaan kuulan ahayne inii tumanko oo ma- tumanko darajaan ka saraysa inii hal gobol la isugal horta macquulna eh markasa ka sama miisan lukuyaaba inii gobol kun kooheed wadan kasawro gobolkaas inii koo kala roo kagor inii iska dheela tirnaada wadeetan faydo laakiin tuman kun koreyti boqol kun koreyti ba boqol kiiba sagaalon inii dadka reer muqdishoda inay nagalaan macquulna eh waana walbarashadan kafaydana way bayaale gobolada yaala sababtanku wiina adaqayba aanaya kore kolley micnaha qaabka imtixaanaadka oo socda lansaxow ama lanjiga marka imtixaanaadka la xareeyo oo kale inay gomayda musuqmaadku bin inayadan ku jiro maleena waana malaxishoodan mayweeri arday ama suuqweena gobolkooroomi gobolkooma suuqeena ardaydana nila dulmima fadaana waybuaya eediyedan ku xubna wayba sababtanku wiina maybuaya ee una ka koonfur galbeed ahaan dhinaca wasaaradda dowladda dhexe inay una saameyn muhiim ku leeyihiin Okay, was- ilan dad ninsaxaayna ku qayb galna Okay.
dadkoo data intriga ilaa ilaa ay kormeere iyo dadkaas nalahayna sababta saasata maybuaya welwelba sinadaasa kaasay marka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya matalaasa iyo jarta ee, sh- a- ardaydan soomaaliyeed waqtigii imtixaanaadka bilaawday ilaa ay dhammaadkii la socotiy la hadaleena qaabkii walahan bahinan sheegtana inaysan ka qanacsanayn wallahi horta hadda meeladahayso waa isku waraysi degdeg e u micnaha wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ilaa hadda ansheegna laakiin katala jirna inay unan sheegna yaana dadaali wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo reer ilaahaysi laakiin nan sheegna sababtana way waaye waqtiga dada natiijadana ku dhawaaqay khamiisaaki Okay.
meeladahayso oo meeladahay weli eh, intii unan fadhani wasaaradii laakiin katala jirna inay cabashadan wasaaradda nan kufin meeladahay wasaaradii una hoos feedani iyo inaan gudbayna nakaas badnaa okay gabarto dhinaca een, gabdho een, guud ee dalka een, imtixaanaadkaasi kaalinta koowaad angalley waliba een, i maqaale intii een, iskuulkada hadda een, mas-uulka yeetay inay ku barti arrintaasi meega jar na sax waaye horta eh, baydhabo imtixaanaadka laga galay dowladda maankeedeena baydhabo one iyo baydhabo two marka gabarta amista sheegaadan leeraw amista amista aadan nuur leeraw oo iskoolkana kaalan lamaadku galiya kaalan koowaad gali laakiin meeluun hadda ku rajeeyeen iyo asameynin may rajeeyeen tumankoor iyo gala gabaryadan dadaal badanahay dadaasha iyo aqoontiya una eedanka warqabna iskuulka iyo kabadda sheeg
iskuulka kubadda macruuf primary and secondary school heere aye marka meel dareen waxay guud ahaan ardayda oo gobolka bameynun hadda ee gobolka baay khaasatan ardayda iskuulaadka meelaha hadda dejiyey milyan qalan aan wahayna gabartana kaalan koonfur galbeed ahaan gaawii laakiin walowna eedanka farahaana meel meelwiina rajeyanini deerta oo kaalamo kumanaad ama kaalamo kooriyaan iyo galo rajeyani Okay.
laakiin haddana saas hadda marka laadaas ustaad cadaabi haddii tan een, la fiiriye sanadkii lamaada haddii sidii ay ka dhaleeto oo kaalmoogii hore een, sidaad haddii sheegtay gobolka banaadir oo keliya ka eryeen meelinka fay lahayti een, walis eri kore sanado hadale xitaa inay hoosan dhac wiinka kooyi kor dhinaca galitaanka imtixaanaadka maadaama ardayda ba- badan shooyin ku niijabsiyin wala eri kore taasi murtaasatadan yaale wasaaradda waxbarashadan yaale inay arrintaas iyo dabagalku suudada oo iyo fiirada oo indindhayd sababto walaaho marwalba ana nagabaan iyo ogaata iyo walkuqobata wasaaradda waxbarashada koonfur galbeedan yaalla sababta ee reer galmudug daraad markii imtixaanka dhawaayo wasiirshoo mayareeyina ku qayb galaana sugtarminta iina meen balla ini kaalmo hor la jiriyo gaalkacyo adaado gurceel qaafadkan jiri dameen maleeya iniis habarkiisaalada dartiyaya inay madogasnali taasnan yaala ini dadkun xuquuqdiyo laandici una meeraana boondoona ansheegnay ansheegna halninka daray meekorayna jeemela laakiin wale una xaqan lahayn inuuna helna taasaydan yaala wasaaradda waxbarashada iyo arabtaasiye unkuun maadaama iyo mas-uuliya inta ini nadaama niya ka jartiyay dowladda federaalka dartiya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ini wale xuquuqda koonfur galbeed kuma qabtay iyo andiiciyaha la fale waa dowlahana ma fadaan laakiin wale xuquuq ahaan una ansheegan inuuna helna
marti handhowaaya u sheegatay murunga halsheegadi uguraddaa u sheegadii muruma kuteegana taas meelnanka toosolu waayo ilbaab furunta beelo hortiis isbitaalu lagogore allo lamba kulma daawayaa ah madi imajen meel infiyaw male maygoonsiti ma oshii ii sheeg meelan haska baaraw cudurrada ii haaya eenshii af eylika ogaadow taas iswarsasho malee muruna makuteegina muwafaq medical center inay atimey lambogey iyo ku howlgalaayaan dhakhaatiir eed aqoon durugsan inkale cuduro shargadiisan ee kidhiyaaw bini'aadanka waana eeyin kulug yaqaano takhasus unle cudur kasta ogof markiyo aragaan boqor ku aqoonsadaan engey iyo ku howlgalaayaan isbitaalka muwafaq medical center may baana dhakhaatiirtaas kulugyo isticmaalayana qalab casriya oo adduunyada casriga ee geeka udureshal gediisan lakabaaraw mashiinadii inka dambooyi haana soshal eh ultrasong lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo kuhorgolay dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada bediatrigi dhakhtarka cudurada guud iyo dhakhaatiir kale oo aad u badan may baa kaloo leeyahay isbitaalka muwafaq medical center dhiib bukaan
waa xigaaga dhugunsadyaal isla qodobkaas imtixaanaadkiiyo ku guda jirna kaasin waliba hay maamulaha iskuulka macruuf usoo ku hadalaayay arinto keedina qaabka imtixaanaadkaasi natiijadii dowladda federaalka soomaaliya iyo inshaacidi dhinihii kale waliba nin suura galeen tuna waraysi la welana anise sheekh iyana ku mid ita ardayda sanadkan imtixaanaadkaas gali waana gali kaalinta kuwaad dhiniga gabdho ee guud ahaan dalka soomaaliya anesiya oo markaan ka xog wareysanay sidii markaan aragaas imtixaanaadkaasi
الله هذه جدا وجهه أن شوف آدم نور حسن إيه من كدور هذه وصل anisa iskuulkeedii gidaasi صوت معروف oo bay dhowkiyaan آه okay marka anisa iskuulkee sanadkan ka gali imtixaanaadka السوق فاحدين
waqtigaan ta haddii ku suganta وغالبا كل شيء كسوناته okay marka wali la shaaciyey imtixaanaadkii shahaadigii ee dowladda soomaaliya dhowaan iyo shaacidii la dareeta taabiyeen ها في خير marka natiijadii meelilaha ku qori aragtay natiijada نتيجة ها أرجع haye marka ma- natiijada intaad sheegtay la wadaagma bulshada بس أنت في يكون شغاله haye marka may kaga dhiganta siyeetu isagaal eh, inteed- eh, natiijada walaada sheentii eh, kaalin intee la egale kaalintee gale كل هذا سيرنا كل بيجوا كعلم تكونفر بالبيت كل وانين كجر لكن س مقدنا كل واي ويبقى في لبنان كونفر بالبيت كم جينا تونا تعلم كوري ثم كور أنتوا لجنان لكن س مدينة ويبقى لما بقول إنتوا رواية كجر هذا marka si gu- si guud marka lan fiiri en, kaalmo eh, marka la fiiri marka koonfur galbeed kaalinta kowaad aad laakiin qori madala ku reebo dhinaca guud ahaan eh, ardayda gali kaalin noocee ka gali لما بقول إنتوا رواية okay marka en, kaalintan hadda laakiin qori hayta tawada filaasi mise eh, meelaadan filada anin laakiin qori kaalmaha ويبقى دايما في لبنان ميلان هطلع يقول ميلاد وكبير في لبنان okay macalimiinta walaha ka baraayeen gaar ahaan iyo maamulayaasha hakii la hadalena ma haddii oo kii la hadalaya may kiin sheegeen
إلا إذا دائما هتكونفر بالبكان تبقى نجيب بتخدم بقى يهندل يوم معلمين والدين أربعين أصحابته كل شيء tambali inuu ilbayin koy kilaasiisa konfur galbeed ahaa maka kanaa sidaan kaalintaana gali ardayda kale iskuulkii la dhigidaas iyo ardayda kale iskuulaadka kale magaalada baydhaba oo in badan iskuwar haytan haatow en arintun dareen intee la ege kumuujiyahayaan oo imtixaanaadka qaabka en, natiijada lanka dhawaaqay natiijada kaakulanka dhawaaqay horta ilaa qaar keenanka ganacso ma aragna waayo kole isinka dareemo korta way waran garweydda meelon macalim ay kusii eedan kusii liidatana jeeyaan dad koreetaydo aad hadda muqdisho ku- aad hadda muqdisho ku suganta ma- dowladda kiinweertay inta natiijada laka dhawaaqay kooya la keena mise eh, danooga galayaan bati maya ana dalooy kale anbay aadisa ahaan holideedaan isku day macalin natiijada anbalan okay marka hadda eh, may xal eh, ama sin arday ahaan maadaama haddii sin ku gudubteen ardayda kale hadda sanadkan fadheeda doonta fonfoor iyo intii kale oo haqindaba socotoba may isletiin arrintaana ku gudubi karo iyo madaxdii koonfur galbeed dalka ku sugan may tale sii lahaydeen arrintaan hana nagada lahayn korea waytaleesiisane horta kow dadko inta hadaran geedlafado waa dadko oona muhorwado oon hagi wasiirada e sallamaan macalimiinteena balfadeen dowku gaafin oo waayo ardayga haddii gee kasta ada qof kasta qofka hor ku jira kudeeda haddii ardayda geesa maaraga akriyeysa miigaanaasinsatin geesa nambar faygana siifanna ardayda lodambigan geedan didaarsan laakin hadda kisamiiyaasqoanoy beerafaiina reer koonfur galbeed hadduu nana fidhaa kusanay jalaal badan hay muujo sameeyay boo jalaal hay muujo dadka iskulaada bay dhahay
taas waliba ahday ana si sheeqayeen kaalinta koowaad angale ardayda dhinaga gabdho markaasay imtixaanaadka waqtigan laka dhabaaqay waliba isku dayna wasaaradda walabarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inuuna la xiriirna si uuna arrintaasi walan ku weydiina qaabka la markaasi la dhajiyay imtixaanaadka sanadkaana oo macalimiinta iskuulaadka walkorikaasa magaalada tambay dhaba xiranta gobolka baay arrintaasi iyo sheegeen in iyo tuto markaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu baahanya in iyo markaa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda walabarashada dowladda federaalka soomaaliya sanadkii lamaad iyo markaa eelduufaanta ardayda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ama warkubaradaas deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkii kulanka warsan iyo dhuguunsida ay tana khiyaarta sharaftileena war caddayaasiin la garhisiiyay qodobka kale higa barnaamijka waliba usoyaan dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku guulaysatay in boqol iyo toban iyo afar maxaabiis ee geega lah ka dejiyay hamiinamadan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maxaabiistaasi hayeen dhalinyaro ciidan da-yar islamarkaana dhibaatooyin fara badan iyo ka haysatay dalkaasi etoobiya oo markaa siyaabooyin shalgadisa lanka heri magaalada adiis ababa iyo deegaanada kale ee ku tirsan dalkaasi ethoobiya dhalinyaradaas waliba markii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo kadegedeen iyo haayeen hano ciid markaasi in la qiirado qaarshoba markaa lasa juudeen sidii markaa wadan shan kilaboon waliba jarteen qaar iyo muddo sanado ku badan labaatan sano iyo ka xukumanayeen waana sanado badan iyo maxaabiistaas ka jireen muuqatay dhibaatooyin eed oo fara badan haddaba dadaal dheer kudib ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan alkheyre iyo weliba dowladda etoobiya markaa ku guulaysa intiha ku wareejida maxaabiistaasi hanoo kala badan ku midata waliba xusuud mudan ah maamooy waa hooyooyin fara badan oo ku sugan magaalada tambaydhabo xarunta gobolka baay oo iyo arrintaasi in badan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya inka baaqaya in markaa awlaadiyo sida markaa sharci darada ee naxariis darada ee iyo inka hiriyeen xabsiyada dalka inka hirnaayeen dalkaasi etoobiya lahandhiya oo iyo in badan urno warbaahinta markaasi umarsiina cododkaasi haddaba xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waana ku mid ah xildhibaanadii lagu dooraday magaalada tambaydhaba in badanna un ololeeyay inta dadkaasi lahadhiya oo ku warmay idaacadda warsan eena ku sugnay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde
aasaalku warqabka ku dhawaan may lalaahin mujiraban wala kijanay dadkaas tiriyo dowladda sagaal boqol iyo konton qof may laqaay waayo dadaalkuna muujina adiga ogaasi kabacdi hamal markuu noqoyni may laqaay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha la xiriirni liidurteen inshaadni ra-isul wasaarahi abtahay xegaataadi eka alxamdulilah maxaabiirteen horay dee lahadhii yahana deersi boqol iyo toban iyo afar qof ahaayan waana nala haayana dadki deegaanadan koonfur galbeed lakusabadi waa in badan ayaan koola dhaqatada beeraleyda iyo may laraay dadkii dhuxullo may laraay geedo guuyaayay may laraay dhuxulla ka shaqaysadaa iyo haayeen dadkaasoo niyo booliis aruuriya kamid ahaayeen walka jiray dad oo labaatan sana ku dhawaad jirinaayay oo may laraay lakudabadi deegaanadaas laqolo kubadi oy lahadhiiya aragii eedbada warayn badan ahayn dhalinyaro yaryar oo eed may laraay oo shabaabka macnaa eed yaryar dhalinyaro oo may laraay kumun iyo sideed jire aragaay wala aragaay may laraay dhalinyaro oo labaatan jire aragaay odaya odayaala ka jiran dadkaas geesigeesiyoda haween farahni waxaayana may laraay dad oo markiyo hadegin isla markii dhulka kahoobadan macnaha yoo dhulku dhunkada
Okay.
miiladhoodii laylafaaya dadkiyaha tahawudni miiladiyuhuyna wala qabaana dadkaas lamadu beri okay daawadii iyo raashidooda ka tacdira xukuumadda Okay, Xildhibaane.
ra-iisul wasaaraha iyo wala ka qayb qaado intii dadkaas laylafaaya xanaanad iyo iyo caafimaadda lagoon lagu fari lamadu beri ka bacdalaya fasacafad okay xildhibaane marka een, dhallinyaradaas inta badan ee, waxyaabaha een, la ka-aadayay ama laga hiri sanadahaas badan iyoon ka hirnaayeen iyo markii aad fiiridaad aadagtay maadaama mas-uuliyiinta meeli ee, goobro ku hay kumid tahay ti may ka qiyaas lahayd xaaladii caafimaad may kinku muuqdi wallaahi nin horta dhallinyaradaas dhalinyaro oo walahaayana ee xoolo dhaqateen badanaayeen gaal jar eh iyo dad oo baylahaay beerasho ka dhex jiraan qobadi intaas maylahaay xulgudta ay ahaayeen oo lii booliiskii isku qobadi intaas xududiri laku qobadi ahaayeen intaas aan dadka hore maylahaay joogi dhakee laku qobadi labaatan sana iyo kahiriya ka jiray xataa wala ka jiray dad eedin yar tumis deed sana ee sana ma qorto oo dhowr sana ka jiray habto wala waaye soo yara ligey marka walakin sheegay horta waa dhalinyaradaas dhalinyaro oo haddana maylahaay kumuugutihay rafaad iyo diintaas individual aragga yaabata geedka maylahaay un ulanihayta un eegan faraxna sababtooda waa qof oo la doogay ya ilaahay maylahaay masnahayn quri ilaahay haddii wala ku baryaana maylahaay haanikada oo timanaay sidii wadanka laakiin geerkiisa deegaanadii la sanaayo fadi dad wala jiran la hafiyey oo hasku beeno hadduu maylahaay hakor maren dadkan oo kulley waa waxyaalihii fiirinaayn wala umnayn dooradii wala waa in dadka shacabkan u dhibaataysan la taxadgudbo in unoogu qabana saada korkasaa ku kormayna anu markaa xildhibaan ahayna wala taada hindulan saadisdeesi kalaba faadeyna in ciyaal u yaryaray commissionkan ku yaray iyaha wedni xambara sheegnay hay-adda elmaler oo garanta kahaysa wala uninteedina wala waaye mayaraahi oo unmin dooradiiba arintaasu okay marka een, okay dadkaas ee, sheenow kudib ee, maadaama wali la tiriya inay ee, ku mid yihiin dadkaas badan show eena dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo lakuwadwed iyo lakii hiri ee, qiyaas tiro ahaan hayte number oo oo- oo markaa dadkaas ka jiran asaasku warbadka haddi koran waa sheegnay tiradima sagaal boqol qof hadii dhan dadka qaar gobolkii yihiin ani gudi hataa macnaha dumarka jaran dilay iyo soojidasidaana fiirinaayo laakiin dadka badana waxa kufiyi wala ka shaqeey xukuumadda ka shaqeysay oo la jiran baarlamaanka iyo qayb kamida haddi korsadeen laakiin idin dadaalina ra-iisul wasaaraha iyo xogyaha iyo dowladda federaalka dhammaan xubno kamida xildhibaanada laakiin unduunayna in maylahaay bulshadaas maylahaay isku kafaaladay midgeybeyla digiri sidilahayndeyfadiyo saacada kuwarqabtan hadina maylahaay maalmaha dareera maylahaay walada dadaalana dadka dhumantiilahka dhiifadi inkastoo dadka badana macnaha la xaqiiyo qaar kumida deegaanadii taagan dadku walahaayna dadkii oo maylahaay diyaarad ha helan oo maylahaay geedka la shaani amiinimada ha la shaani haddoola la dejiyo weeye maylahaay gobolinka kala gari oo lamadu beri kaga rabaa in caafimaadkii laka baaro kulley maylahaay dadkariidiyo heladan maylahaay hankan Marka- sidinkadansi badan lahayn marka dhalinyaro oo jari doontee ee, maxa- ee, maxaabiistaas la sheenay oo maxkamad lah surin jiidoon dacaw lah ka ugu doon والله انا من ولا كل ورقه كده انا جبت فيديو انا في بس ولا اللي جري ما لا راي لما بدهم ترك ولا ما كشف في ما لا راي تطلع عقديفه و ما لا راي جيت كنت قراءه انا حولنا في الماجن كان زي زران كان وتكتبي ما لا راي او سجر ترى اللي كيري لو فكرت حتى انا كسبت انا كنت ودنك اللي كيري اللي فضل لكن ده ودنك بحث اللي كيري وانت تقول سنه من الدين لا اله الا الله ميك جران كان في جاي لما تنصل لنجيل لا يجي هو هذا المقصد انت تبدا ما الا هاي تو ترى رضا بتاعت ما الا راح اليوم انجرنا حكومتي كوري طلعوا يوم بعدين مجانا لكن حكومتها تقول لي ان حاجه كده بس هاي حبيبي
okay marka aad wali kumid tahay day xildhibaan intelligence ee dadka inta badan un ololay ama un dooday ee, shirar badan iyo een, warbaahintaada markhaati keeta ee, magaalada baydhabaada ku qowatay arrintaasi lankugu dooday hadda waalidiintii maalintaas in doodaseen oo hakiila xariiray oo weelsho ku jar meeliya jaray hakiila xariiri
horta geedka bubnaanaa meel waa qooy ma yaraaydan oo heladii way qaar badan ha qooy marka heladia inkasta uu kaadmin haysan iyo inas aragna laakiin wala leeray dareen heli la dejiyo iyo linshaaki iyo liin tilmaamay iyo saaru kortaan leeray kullay may la raadiyey ku xanaanad iyo iyo daawud iyo iyo lafbar qabeen kulligoon ehelada qaar kumid ah inta barruugan insha allah baryay hataa wala waa noo xildhibaan humoo eh in mas-uuliyaanka taagan meeliyo may la raadiyo meelaha duuna dejiyo
okay marka dadkan baaritaan iyo kudib dowladda soomaaliya may qorsheen kaga degsan boqol iyo toban afartan qof geega garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho laha ka dejiye dadaal fara badan la galay kudib dowladda qorshayaalkan kaga deg meeta
wallaahi kullay dowladdan nagala noo ballan qaaday in dadkaas lacag ii doon nagala sugaana gabteen lahan indhii deegaanadii kana gadan may la raadiyo gajo kana gadan daarusho ina gadan xooladu ina gadan may la raadiyo kabadaadanna ballankiyo qaasi kullay iyo kuligaasee taaledaada kuyidi lakiin kahoreysa may la raadiyo inshaanti haddana wala ka shaqeeyana dabkida masiigaan dowladadi may la raadiyo جهد الانجليز الايام ما الى راي فتعلوا جانا الا بسبب من كان لها قد ما يتروا ما الى راي ولا طبعا جدالك تنتيهم okay marka inka dambeyntii madaxda koonfur galbeed soomaaliya maynka baaqlayd haddii maxaabiistaasi dowladda soomaaliya iyo go-aas intii ku wareejida dowladda koonfur galbeed soomaaliya waalidiinta badan magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed ba ay boqol oo ku sugayeen may inka baaqlayd
والله نيو ورد كل ولا لا فرق بقول بدال في dadaalkaasna may lahay haddii goortan burgalbeedyada qiladayuha bujaykati haddana una fadaane in dadka kala hordiman may lahay reekorin jaydadan haddana jaydadan oo may lahay dayan may lahay dadkaasirin wala waayo dad oo makxad gudig yajara oo may lahay lisku tafaaradi in dadkaas kalena galankaha galanyan may lahay inka baaqee dhammaan inuu wada shaqeeyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintan oo dowladda dhexe hadda tiri meeqee dhiman oo hadda dhinaca etoobiya ka hirinta maxaabiista wallahi kulli dadka badanaa wala hadliyo xogta rasmiga hadda geeta may laraayo walaal la jaray safiidii etoobiya la jaray soomaaliya fadhi iyo may laraayo sidii jaamid iyo hataa midnimadan hataa may laraayo walaa shaagmayso may laraayo in dad badan hiriyiin oo kudayili hataa may laraayo malaaqii abdugow laraayo oo malaaqtii haayo iyo dad kale oo may lahay lakuguqoobadii zonan garasweyne iyo weydini dadka gurigii hiringan maleeri magacigii gudbiyana dadkii hadday koyn dadkii lahayndeynaba may lahay walaadka bayane intaan intirood walaala magacyada hayn gudbiyey kulli walaadka bayane walaala geliyay in lahawada dhiibanka
hagaaga dhugunsadyaal ah meelasay ka dhaafnay heestaas walinahan damboyta iyo waraysigii xildhibaan idris cabdi dhaaftar barnaamijkii kulanku warsan yaa dhugunsada ay tana khiyaarta sharafta leh barnaamijka oo waliba hadduuna reedan xasuusina qodobadanka xiisa badan waliba ku mid ahaa maxaabiis dowladda federaalk somalilan ku wareejiya oo diras tirada boqol toban iyo afar maxaabiis inka badan tirada waliba ku jeedana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale baarlamaanka soomaaliya kulanku weeladeen magaalada muqdisho yaa laka diidi inti markaa lakanagada markaa xildhibaanadii sideeda aqal sideedda xildhibaana markaasi dowladda federaalk soomaaliya maxkamada sare hordhaan yaa nagti iyo qaabka lanqeyb iyo miisaaniyadda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jiraan maamulka koonfur galbeed soomaaliya nagdi maamulka anka miisaanad yar taasi xildhibaanada federaalk soomaaliya sida xildhibaan doctor go uusan ku hadalay ciidanka horjeysaday qodobada ayaa markaasi ay haanoonka xiisa badan deegaanada koonfur galbeed iyo qaabka markaasi dowladda soomaaliya anka dhabaaqday natiijada imtixaanaadka waliba markaasi taas ku muuqatee shacabka iyo madaxda koonfur galbeed soomaaliyaba intaba iyo dowladda dhexe iyo markaasi qeybsiga iyo waxyaaba marka la qeybsado ciidanka qatanta waa tahay dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirnaa qodobo badan yahnin sooda qadar yar
zaynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnimay daairadin intanjeed daarudawa hosbital usmay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawo yaaluwamay way diin diriko diinlay bilawshaba doohay doowalkiintarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lankika daytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow kadaromowkana alla iskule da'yar ibbilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka eh iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami oo
waa xigaaga dhugunsadayaal barnaamijka kulanka warsan iyo dhugunsada ay tan haddana qodobka kale higa weliba usayaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi canshuur xasan iyo geegi xildhibaanada baarlamaanka ka hor aqriyay hindiisa sharciyeedka isgaarsiinta qaran ee soomaaliya qodobada sharcigan kuxuusan weliba ku mid ahay in la dhisay isgaarsiinta in la dhisay isgaarsiinta qaran mas-uulka ka nogdaasa maamulka iyo nidaam nidaaminta isgaarsiinta qaranka soomaaliya sidoo kale weliba markaa wasiirka sheegay in si markaasi lana isticmaalo suuqa shirkadaha gaarka iyo dhibaatooyin shacabka soomaaliyeed qodobo kale muhiim ee isgaarsiinta dalka soomaaliya sidii lamidey lahayay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda soomaaliya cabdi canshuur xasan iyo xildhibaanada sharax iyo toddobaatan qodob oo sharcigan usa ku koobayo
waxaa ka muuqata qaab dhismeedka aad soo jeediseen ima muuqato baskii isticmaalayaasha adeeg ahaa cid matanaysa inay ku jirto waa xubno dawladda iyo xubno ka yimid shirkadaha gaarka loo leeyahay waxaana muhiima dadka isticmaalayaasha adeegii inay ku jiraan waxaa weeye commission meesha hay-adda aad dhisaysa markaasaana waxaan jeclaan lahaa in nalaga saahil saaro su-aashayda koowaad waxa weeye wax badan waxaa dalkan ka maqnaa s o haddana wasiirka warbixintiisa way ku jirtay inay hanti qaran tahay sida la ogyahayna gacan waxay ku jirtaa dad britis ah wasiirka waxaan weydiinayaa goorta la soo celinayo oo maxataa gacanta qaranka soo gelayso marka annaga waa jecelnahay in privatstationku waa muhiim laakiin tartanka marka hore ma loo siman yahay taaslasweydiin wey tartanka suuqa horta ah marka hore ma loo siman yahay jal wasiir arrintaas inaan marka hore aan aada iyo aada u fiirino si loo helo suuq xor ah oo competition rasmia dhici karo qodobka sagaalaad qaabdhismeedka hay-adda isgaarsiin wuxuu yeelanahaa la yiri sagaal xubnood sagaalka xubnood meeshay ka kala imaanayan waa la sheegay laakiin lama sheegin intee lab ah intee dhedig ah we wanted meesha gender balance inuu ka dhex muuqdo intaasay iyaga egtahay aniga
waa tahay hanas wali baahna xildhibaano su-aal weydiiyaan wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dowladda federaalk soomaaliya kulankii geega baarlamaanka soomaaliya kuwa ladan gudo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya weliba su-aalo oo kala xisaabtamayeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya kuwadan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya barnaamijkii kulanku warsana qeybagii dambiyaha slideerna khiyaarta sharafta leh barnaamijka sidoo kale weliba ka dhigi doontana xaaladahinka dambeoya deegaanka xaraale oo degan hiraabto ilaa uunamada ku yaala muddo saddex maalmood alusunna waljamaaca iyo dadka deegaanka iyo ku dagaalamayn deegaankaasi dhaawacyadoo labaatan iyo shan qof ka horan sii dhaafayeen oo la shaajeeyey magaalooyinka gurceer iyo sidoo kale dhuusamareeb hano bershiba lahanqaadi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xaalad caafimaad marka waa la qabad waayey deegaanadaasi weliba maamulka galmudug dadaalo adag ka jira sidii dagaalkaas lang afjarla inkastoo dowladaas maamul waa deegaankaasi n dhiirin korna maamulka galmudug iyo ka ruugan deegaankaasi maamulka ahlusunna waljamaaca maamulka ahlusunna waljamaaca iyo qoonsadii dadka deegaankaas xeraale ku nool iyo taageereen maamulka galmudug maadaama maamulka galmudug dowladda soomaaliya iyo beela caalamka intabaya aqoonsanta haddaba xaaladaha iyo degan inkastoo weli lanshan qaadna ciidamadii meelase ka dagaalamay wali ku korara iyo waxaa sideenkada dambeeyey wararkan iyo barnaamijyadan dambena ku dhugansada doontaan khiyaartada sharafta leh guud ahaan barnaamijkii kulanku warsan ciidamadan xasan saari mukhtaar sheekh aadan dalmar anoo war cadantisin kula dareysiyay b k infar sameeyay iyo antaha ka gabagabeeyaan barnaamijkun barnaamij lamida reed ku kulmi doona khiyaarta sharafta leh walisin ku tabaana sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum iyo heesta gabagabada hadas